إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga aha alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah xaaladda magaalada buulamareer ayaa degan maalintii afraad iyadoo meydadka ciidamada ugandha ee halkaa yaallana ay bilaabeen inay dillaacaan dowladda federaalka ah ayaa ardaydii ay u diiday in ay imtixaankeeda ka qayb galaan waxay ugu dartay in ay moobeellada ka dhacdo hoggaanka sare ee xarakada shabaabul mujahidiin ayaa bayaan wax uu ka soo saaray weerarkii buulamareer asigoo shaaciyey asbaabihii loo weeraray ciidamada ugandha iyo tirada askarta laga dilay oo khasaaraheedu aad u kordhay bulshada ku dhaqan magaalada jamam ee walaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay soo dhoweysay weerarkii lagu laayey ciidamada ugandha ee ku sugnaa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose weerara ka dhana ciidamada etoobiya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ayaa ka kala dhacay muqdisho baydhabo iyo diinsoor ciidamada ugandha ayaa lix ruux oo shacab ah waxa ay ku dileen meel u dhow magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay duqeeyeen xaflad ay ku qalin jabinayeen arday aad u badan ayaa waxay ka dhacday magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaalka bisha dulqacda sanad kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga geesta kalena waxay ku beegantaha sagaal iyo labaatanka bisha mey laba kun saddex iyo labaatan xaaladda magaalada buulmareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maalintii afraad degan iyadoo meydadka ciidamada ugandha ee halkaa yaallaan ay bilaabeen in ay dillaacaan weriye maxamed daahir calasow oo ka tirsan howlwadeennada idaacaddan islaamiga alfurqaan ayaa shaqo waxa uu joogaa buulamareer warkan ayuuna halkaa ka soo diray maanta waa maalinimo isniin ah waana maalintii afaraad oo dagaalyahana ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin xaafadaha kala duwan ee magaalada sidoo kale magaalada waxaa ka shaqaynaya maamulka islaamiga ah in badan dadkii ku noolaa magaaladan weli waa ay ku sugan yihiin inkastoo ay jiraan dad badan oo halkan ka barakacay kuwaas oo la ii sheegay in ay magaalada isaga baxeen markii ciidamada atmis ay magaalada ka soo duqeeyeen magaalada golweyn ee gobolka shabeellaha hoose duqayntaasi waxaa ku dhintay shan ruux oo ka mid ah dadka ku dhaqan buulamareer qaar ka mid a dadweynaha oo aan kula kulmay magaalada waxa ay ii sheegeen in muddadii ay magaaladan ku sugnaayeen ciidamada atmis ay ka geysteen dhibaatooyin lixaad leh waxa ay sheegeen inay xirmeen goobo badan oo lagu ganacsanayay tacabka beerahana uu aad hoos ugu dhacay dadka waxa ay iminka aad ugu farxeen maamulka islaamiga ah iyagoo naawilaya in magaalada uu dib ugu soo laabto maamulkii islaamiga ee sagaal sano kahor ka shaqaynayay halkan kuwaas oo horumar gaarsiiyey magaalada waa kuwan qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada buulamareer oo warbaahinta alfurqaan kula hadlay bartamaha magaalada buulmareeraan joognaa waa gartay ka waran magaalada buulmareer xaalkeedu waa sidee wallaahi xaalkeeda bariga dhexa waaye waa iska qaab daran tahay dadkii waa ka qaxeen dagaal waa ka dhacay hadduu dagaal ka dhacayna waa laga kala tegay meesha nin walba gurigiisuu dhex fadhiya ilmihii carruurtii wax kurtaaray u qaxa wax qoryoolay u qaxa wax dacaaraha aado nin walba carruurta waa dhe nin walba gurigaa lagaa fiiqan u dhex fadhiya waa gartay yaa idinla jooga
hadda walaayada islaamka u jeeda waa gartay magaalada ka waran dagaal culus baa ka dhacay wax khasaare ah miyaa dadka ka soo gaaray haa dad shici baa dhammaaday ilaa intee adugu maqashay ama aba aragtay waxaan arkay hoobiyaal laga soo tuuray galweyn saddex qof ku dhimatay hindheegaan ku arkay midda kaleeta labaad xalay maqribkii waxbaa lasoo tuuray inuu xerada ku dhacan u malayna gurigaan horta ka galeenay waa maqlaya midda kale xeradaas amisom markii la galayay laga soo baxay walaayada ka soo baxday dad shici baa ku dhammaaday ayaga duqeeyeen wax duqeeyeen iyo wax kaloo meesha tegaba niman dhaawac ku jiri wixii meesha ka soo baxa madaxay ku dhufanayeen xaalad horta sidaasay ahayd hadda marka maalintii afaraad magaalada waa ay degan tahay wax dagaal kuma jiro meydadka amisomna waa ay daadsan yihiin weli meydadka amisom way daadsan yihiin wixii meedoo dhan waa daadsan yihiin haye ku dar adina xaalkasee waa sidee bismillaahi raxmaani raxiim xaalka waa xaaladda barbariga dhex maraysaa magaalada arbisheed badanaa ku dhacay ciisheeda barakac badanaa nagu dhacay alxamdulilah hadda waa iska fiicnay walaayada islaamka noo joogtaa Aa, nabadaan qabnaa hadda maxaad ka shaqay jirta baaburan wadaa waa gartay ehelkaada ka waraysa waa sidee ehelkii kulli waa qaxeen wax jooga ma laha waa gartay dad wax soo gaaray meesha tiradooda taas ma sheegi kari ani belaas waan dheska inaa u dhammaaday oo baktigiis meesha yaala aan arkay sidoo kale magaalada weli waxaa daadsan meydadka ciidamada admis meydadka qaar waa ay dildilaaceen gudaha xerada iyo bannaankeedana ah waxaa lala joogi la'yahay qurunka askarta saraakiil ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa ii sheegay in magaalada ay ka bilaabayaan ololo nadaafadeed sidoo kale xeradii lagu laayay ciidamada admis waxaa lagu arkayaa qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada buulomareer kuwaas oo weli daabulanaya agabyadii ay ka carareen ciidamada shisheeyaha maxamed daahir warbaahinta alfurqaan buulomareer weerar ka dhana ciidamada etoobiya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ayaa ka kala dhacay muqdisho baydhabo iyo deensoor cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya qaraxyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa magaalada baydhabo waxaa lagula egtay askarta koonfur galbeed iyadoona dhanka kale weerar lagu qaaday xabashada haysata magaalada diinsoor ee gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay xalay waxa ay weerar qaraxyo ah la beegsadeen xaafadda wadajir saldhig ay ku lahaayeen ciidamada koonfur galbeed waxaa halkaasi la xaqiijiyey inuu ku dhintay hal askari iyadoona saddex kale ay ku dhaawacmeen dhanka kale jabhadda ka howlgasha deegaanada u dhow magaalada diinsoor xalay waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada itoobiyaanka ah haysta magaalada diinsoor dhanka gobolka banaadirna waxaa howlgal qorsheysan ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho howlgalkaasi oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu dhaawacay bacure oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka
hoggaanka sare ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan waxa uu ka soo saaray weerarkii buulomareer asigoo shaaciyey asbaabihii loo weeraray ciidamada uganda iyo tirada askarta laga dilay oo khasaaraheedu aad u kordhay bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin oo ku qornaan luuqadaha soomaaliga carabiga ingiriiska iyo sawaaxiliga ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha dagaalkii dhowaan ka dhacay saldhig ciidamada uganda ay ku leeyihiin magaalada buulomareer iyo ujeeddada weerarka loo qaaday bayaanka oo uu akhriyey sheekh mahad abu cabdiraxmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalkii ka dhacay xerada ciidamada uganda ee buulomareer lagu dilay ilaa iyo laba boqol oo askari oo ugandhais ah iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah in gaalada lala dagaalamo lagana hortago duulaanada iyo gumaysiga ay ku hayaan dhulalka muslimiinta ayaa geesiyaal ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada saliibiinta uganda ay ku lahaayeen magaalada buulomareer halkaasoo ay ku laayeen in ka badan laba boqol oo askari weerarkan barakaysan waxaa lagu daafuray camaliyad istishaadi ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan katiibada istishaadiyiinta waxayna ciidamada mujaahidiintu si xoog ah ku jiireen dhufaysadii gaalada u yaallay halkaas dagaal muddo socda kadibna waxaa allah fadligiis mujaahidiinta u suurto gashay inay la wareegaan gebi ahaan saldhigga dhigtana dhiigga u daraan ciidamada saliibiyiinta uganda kuwaasoo u kala qaybsamay kuwa la laayay kuwa dhaawacmay iyo kuwa naftooda la baxsaday waxayna mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacanku haynta saldhigga iyo saanadii militariga dhex taallay ciidamada uganda ayaa tan iyo laba kun iyo toddobadii markii ay soo gaareen magaalada muqdisho ilaa iyo aaqirkii oo ay ku soo faafeen gobolka shabeellaha hoose waxa ay wadeen xasuuq ay u geysanayaan dadka soomaaliyeed waxaana la xasuusan yahay madaafiicdii ay ku garaaci jireen suuqa bakaaraha xaafadda suuqa xoolaha iyo xaafado kale oo ka tirsan magaalada muqdisho halkaa oo ay dad badan ku laayeen dhiigdaadintii ay soo bilaabeen xilligaas ilaa iyo iminka waa mid ay ku howlan yihiin bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday ciidamada uganda ee buulmareer ku sugnaa loogu aargudayay dadka muslimiinta ah ee ay ugandheesku muddada dheer xasuuqayeen weerarkan barakaysan wuxuu jawaab cad u yahay gumaysiga iyo gaboodfallada joogtada ah ee ciidamada saliibiyiinta uganda kula kacaayeen shacabkeenna muslimka ee soomaaliyeed shan iyo tobankii sanee lasoo dhaafay waxay ciidamada saliibiyiinta uganda caado ka dhigteen xasuuq jirdilka kufsiga iyo ku-xadgudubka shacabka muslimka ah gaar ahaan kuwa ku sugan wilaayaadka islaamiga ee banaadir iyo shabeellada hoose xasuuqyada xisaab la-aanta ah ay ciidamada saliibiyiinta uganda u geysteen shacabka muslimka ee soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa gumaadkii ay ka geysteen magaalada marka halkaas ay ku laayeen qoys dhan oo ku damaashaadaya xaflad aroos isla wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxay ciidamada saliibiyiinta uganda dhowr jeer ku xasuuqeen beereley iyo maata aan waxba galabsan deegaanada janaale qoryooley iyo golweyn waxayna si joogto ah dhaqan uga dhigteen inay shacabka magaalada muqdisho ku toog bartaan islamarkaasna jiirsiyaan gaadiidkooda gaashaaman iyagoo wadooyinka maraya weerarkan xarakada shabaab ulmujaahidiin ay kula wareegtay saldhiggii ciidamada uganda ee magaalada buulamareer kuwaasoo haraadigooda uu cagaha wax ka dayey ayaa caalamka si weyn looga hadal haya waxaanu saamayn ku yeeshay gudaha dalka uganda oo ciidamadu ay ka soo jeedaan bayaan ka soo baxay xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa lagu sheegay in ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaan ku jooga gaar ahaana kuwa uganda muddo dheer ay kufsi iyo kafaalasho ku hayeen haweenka soomaaliyeed ee muslimaadka ah arrinta ayaana qayb ka ah sababaha loo weeraray ciidamada uganda ee in badan oo ka mid ah dhegta dhiigga loogu daray marka laga yimaado dilalka bareerka ah iyo xasuuqa qorshaysan waxay ciidamada midowda afrika ee la baxay atmis gaar ahaan saliibiyiinta uganda qafaalasho iyo kufsi bareer ah kula kaceen dumarka iyo gabdhaha muslimaadka soomaaliyeed ee dhowrsan iyagoo ku gabanaya deeq bixin iyo gargaar samafal ah tacadiyaadkan foosha xun iyo xadgudbyada ka dhanka ah dumarka muslimaadka soomaaliyeed ee ay geysteen ciidamadii uganda waxaa ka marag ah dadkii ay dhibaatadu ku dhacday iyo hay-adaha isku magacaaba xuquuqul insaanka kuwaasoo ay diiwaan geliyeen xaalado tiro beelay oo ay kufsi iyo xadgudub ku eedeynayaan ciidamada saliibiyiinta bayaan ka soo baxay xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa lagu quusgeliyey shisheeyaha soomaaliya duulaanka ku jooga waxaana bayaanka lagu sheegay inaanay nabad ku ledi doonin inta ay heesaan taaka ka mid ah dhulka muslimiinta wuxuu weerarkan barakaysan ee ka dhacay saldhigga uganda ee buulamareer mar kale saliibiyiinta xusuusinaya fariinta mujaahidiinta ee ah inaysan soomaaliya marnaba hurdo ku ledi doonin inta ay xoog ku haystaan hal taako oo ka mid ah dhulkeenna muslimka ah diinteenna la dirirayaan shacabkeenna gumaadayaan xumaanta iyo fisqiga faafinayaan khayraadka dalkeennana boobayaan hirgelinta shareecada islaamka ana hor taagan yihiin waxaan halkan ka bogaadinaynaa dadaalka ballaaran ay muujiyeen ciidamada mujaahidiinta qiyaadadii askarta intaba iyo sida wanaagsan ay u maareeyeen u qorsheeyeen una fuliyeen istaraatiijiyadahooda ciidan bayaan ka soo baxay xarakada shabaab ulmujaahidiin ee uu akhriyey sheekh mahad abu cabdiraxmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada waxaa si aad ah loogula dardaarmay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee howlgallada kala duwan ka wada gudaha dalka islamarkaasina xasuuqa ku haya shisheeyaha iyo qolyaha kursafka ah mujaahidiinta waxaan leenahay waa inaad ogaataan in muslimiinta ku dhaqan gobollada soomaaliya iyo mandiqada bariga afrika ay idinsoo wada eegayaan idiinna ducaynayaan waxay idinka filayaanna ay tahay gurmad garab istaag iyo gargaar inaad u fidisaan ogaada inaad tihiin rajada malaayiinta muslimiinta ee ku dulman bariga afrika sidaa darteed allaah tala saarta una degdega gurmadkooda iyo garab istaaggooda allah isu dhuldhiga oo isu bihimbihiya wakhtiga guusha kuna dayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam sababtoo ah tawaaduca ayaa ah aasaaska wanaag waana furaha aad ku hanan kartaan quluubta iyo maskaxda dadka aad diinta ugu yeeraysa iska ilaaliya kibirka iyo isla weynida sababtoo ah waxay muujinaysaa keliya ayaa ah dacfiga iyo kalsooni la'aanta qofka isla weyn xasuusnaada inaad mar waliba allah u mahad celisaan sir iyo caad intaba ugana mahadnaqdaan guulaha ballaaran ee uu idinku mannaystay allah u hoggaansama awaamirtiisana adeeca si aad ugu dhabowdaan una noqotaan addoommo dhab ah ou allaah leeyahay subxaanahu wa tacaala taqwada iyo allah kacabsiga kaashada mar walba waxaadna ogaataan camal saldhigiisu uusan ku dhisnayn taqwada allaah inuu burayo midhana uusan dhalayn bayaan ka soo baxay xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxaa lagu xusay in waddada jihaadku ay tahay mid dheer islamarkaasina loo baahan yahay in la samro si gaar ah waxaa loola sii dardaarmay ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaanka waxaa lagu xasuusiyey in looga fadhiyo in ay u aargudaan muslimiinta gardarrada lagu dilay islamarkaasina ay soo furtaan kuwa xabsiyada ku jira waxaad ogaataan in waddada naga horraysa ay tahay waddo dheer oo dhib badan dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilkana waa mid muddo dheer jiitamaya wax badan ayaa weli inooga dhiman fidinta diinta allaah iyo sidii ummadda loogu dhex faafin lahaa shareecada islaamkana looga hirgelin lahaa caalamka oo dhan guusha barakaysan ee uu allaah maanta nagu galladay buulamareer waa tallaabo yar oo aan qaadnay si aan u gaarno hadafkeenna ah in gaalada saliibiyiinta ah aan gebi ahaan dalka ka saarno kana hirgelinno shareecada islaamka oo dhammaystiran maadaama aynu ku jirno bisha barakaysan ee dulqacda taasoo ah bishii ay dhacday baycatu ridwaan waxaan dhammaan mujaahidiinta ku boorinaynaa inay dib u soo nooleeyaan baycadii geerida oo ay naftooda u huraan siday u aargudi lahaayeen walaalahooda muslimiinta ah ee gaaladu xasuuqday iyo siday u soo furan lahaayeen dhammaan walaalahooda muslimiinta ah ee ku jira xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta allah waxaan weydiisanaynaa inuu arrinkaas nagu hanuuniyo oo nagu garabsiiyo fulinteeda qaybaha dambe ee bayaanka ayaa waxaa lagu yidhi xarakada shabaabulmujaahidiin waxay u taagan tahay badqabka shacabka muslimka ah iyo in ay ka badbaadiso hagardaamooyinka iyo ujeedooyinka guracan ee ay u maleegayaan gaalada soo duulayaasha iyo dabadhilfyadooda murtidiinta ah sidoo kale bayaanka waxaa lagu yidhi mujaahidiintu marna kama gaabi doonaan beegsiga saliibiyiinta iyo murtidiinta cadowga ku ah allah iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxayna uga cad ku marayaan in ay sii joogtay doonaan sina laba jibaari doonaan jihaadka iyo halganka ay kula jiraan saliibiyiinta iyo murtidiinta inta ay ka xaqiijinayaan hadafkooda sare ee ah in dhulka muslimiinta ay ka xoreeyaan gaalada horarka ah si buuxdana ay uga hirgeliyaan shareecada islaamka iyagoo aan wax ka mid ah shareecada ka tanasulayn waxaana bayaanka lagu soo gebagabeeyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
dowladda federaalka ayaa ardaydii ay u diiday inay imtixaankeeda ka qayb galaan waxay ugu dartay in ay moobeelada ka dhacdo mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya askarta ilaalada ka ah wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye ee dalka xoogga ku jooga ayaa shalay magaalada muqdisho ku rasaaseeyey arday soomaaliyeed oo dibadbax ka dhigayay wasaaradda tacliinta dowladda federaalka horteeda kuwaasoo ay wasaaraddu u diiday inay ka qayb galaan imtixaan ay iyadu sheegatay inay qaadayso ardaydan dibadbaxa dhigayay ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen inay askarta dowladda federaalku ka dhaceen taleefanada shaashadda ee hadda socda kuwa ugu qaalisan kadib markii ay u adeegsadeen qori caaradiis socota fasalka sil iskoolka silfa bridge oo galaaska laba tobanaad oo imtixaanka dowladda galeys maanta cadaalada u baahana annaga inaan nina oo gaandhaas oo xabad nagu fur oo na dilo oo annaga oo shahaadad ee dhikaan u dagaaltamin oo na nina qashqashaadaan ee dowladdana meesha noo istag oo shacabki meesha noo mar annagana oo intaas sahna soo shahaadayn oo koowaad iskoolka soo bilan ilaa fiina wiit aa taagina aa shahaado laydir maanta shahaadadaasa laydir aa keena aa ilaa hadda wax laygu qabanani waa heestaa waa tanaa waa doontay markay dhahaan ilaa hadda wax jawaabi siinayo mal aniga waa waa la rabaani meesha waxaana keenay cawash waxaana keentay in waxaan edhikarkeen la sii waayo wasaaradda saak salaas salaas waxa imaan ilaa hadda cadaalad ma helin mar haddii waddada xirna markay xirna waxaa la wasaaraha imaana waxaas imaanaa le marka aluuqa galna waxaa la wadee wadee si loo fur labis laga taliyaa le wax noo imaado ma le hadda marka waddada xirnay moobeeladii askari oo askari moobeelan ayaa xatay eefon iyo xmo soo qaatay waana albaabka waana ka baxa xabadoo nugu goy waa dhaas inay imaadeen xabadeen ugu furan dirbi xabad ku yaal ugu jirtaa ee nugu furan sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ayaa tilmaamay inuu khiyaanay maamulka iskuulkooda oo ay sheegeen inuu lacago fara badan ka qaatay waad dareemi kartaa nin laba inta u sanax soo baranaayay intaasna waalidii dad ay ku digsanaayeen la rabaneen oo maanta ka qaybgal imtixaanka wasaaradda ay qaadayso in la dhawax kuumahaw cuniga hal la saacataa wuxuu yeelaa maa laba inta u sanax soo baraneelay waddanka xaquuqu leenaanay madaxda ilmuhu waddamadaas wax ku bartan waddooyinkana laga xiri jiray waa soo dul qaadanay maanta ugaandhees xuna waddanka o dhan axbaasna lagu furay telefoonada awoodana laga qaatay taasna waxay ku dhacay ciidankaa qaadanayo tiidii waxtaa waa lahay iyago telefoonada qaadanayan waxaa meeshaa ka dacweynaynaa maamulkeena ma fahantay mascuudaa la dhahaa iskuulka silfar bridge waaye saddex boqoloo door lacag oo naga qaatay asagoo og annaga inaan exaam gelaynin degmada hoodana ka tirsanyaa iskuulka asagoo og inaan anaga iskuul aana gelaynin ayuu lacaga naga qaatay maalinka sabtiga markii la galaayo exaamkana jimcihii ayuuna uu ii sheegay mataqaanaad inaan exaam aana gelaynin wuuna ogaa isbuuc korana muxuu soo qaaday dhikaarada tuug tuug kala jiri waaye meeshaa maamulii ma joogo dooladna ma jirto isku soo wada duub oo dhacan ay dowladda federaalka u geysatay ardayda soomaaliyeed ayaa imaanaya xilli wasaaraddeeda waxbarashada lagu eedaynayo inay lugoysay arday soomaaliyeed oo badan kuwaasoo ay ka hor istaagtay inay ka qayb galaan imtixaankii ay ku qaadan lahaayeen shahaadada waxbarashada waana arrin muujinaysa sida dowladda federaalku hagardaamada ugu maleegaysa ummadda soomaaliyeed bulshada ku dhaqan degmada jamame ee walaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxa ay soo dhoweeyeen weerarkii ciidamada uganda lagu laayey kaa oo ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo dhowaan weerar xasmin ah lagu qaaday xaro ay ciidamada uganda kaga sugnaayeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa si aada isu soo taraya dadka sida weyn u soo dhoweynaya weerarkaasi bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen jimcihii lasoo dhaafay xarada askarta uganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose iyagoo goob fagaaro ah ku sugan ayaa bulshadani waxa ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin jabka ciidamada ugaana ku gaaray buulamareer iyagoona askarta shisheeyaha ugu baaqay inay isaga baxaan wadanka walaal aad iyo aad baan ugu faraxsan maan dagaalka ka dhaca shabeellaha hoose gaar ahaan degmada buulmareer gaalada aad baa looga xasuuqay aad iyo aad bay mujaahidiinta islaamka si guud bay waxaa waay ugu faraxsan yihiin maanta arrinta dhacday waa arrin aad iyo aad aan usoo dhaweynayno ilaahay ku mahadsan allahu akbar allahu akbar ayaan leenahay waxaa waaya insha allahu tacaala fasaha sabax almundiriin baa ka dhacday ilaahay wuu noo sheegay gaalo mar walba inay cagta hoosteeda ahaanayso mujaahidiintana kor ahaadayaan insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsannahay inay gaalada meesha lagu baabi'iyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الله مهد له الله سبحانه وتعالى عليه لما كان يي إن ما أنت وكان ديسك دقنا بولو مرر جبك جاري هذا أو فرح سناي وحن أو باغينا كو جوجو intaas itu kasii daran ay ku dhici doonto waxaanu leenahay intay goorgoori tahay inaad isaga sii baxdaan waddanka yaan ugu baaqaynaa waxaan kaloo mahad u celinaynaa mujaahidiinta oo sufuufta ku jiro mar walba waxaan leenahay sabra la sabarta magaalada alle subxaanahu watacaala wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullaha lacalakum tuflixuuna nimankan kufaarta oo kusoo duulay waddankeenna waxaan oga digaynaa inay hadda goorgoori tahay inay waddanka isaga baxaan taasna waxay u tahay baaqi ugu horreeyey tan kaloo ku xigtane waxay u noqon doontaa jawaabtii labaad waxaannu leenahay hasiima idin tahay mar walbane tanoo kale ayaa meesha soomaaliya hadda aad ku soo duusheen waxaay tahay qabuurihiinna inaad waddankan sidii isqaadqaadka aad ku soo gasheen ugama laabanaysa waddankiina qabuurihiinay noqonaysaa meesha hadda aad joogtaan iyo meel walbo joogtaanbu hasiimadan mar walbo alle subxaana wa tacaala xaggiisa idinkaga imaanaysaa gacmaha mujaahidiintane waana lagu cadaabayaa bilahi towfiiq sidoo kale qaar kale oo ka mid ah dadweynaha ayaa dareenkooda ku cabiray sida tan dagaalka shabeellada hoose ka dhacay aad iyo aad ay mujaahidiinta meesha ay ugu daateen gaalada ay ku xasuuqeen oo gaar ahaan degmada buulamareer gaalada aad iyo aad baa loogu xasuuqay meesha ayagoo waxay ka baxeen aan ku dhex ilmoonaya baktigoodan meesha yaalo gaadiid iyo hub in waxaa laga soo qaatay aad iyo aad ay mujaahidiinta ay ku mahadsan yihiin kuwii kala joogaanna waxay ku tahay waano oo taas ku filan ah dagaalka aad iyo aada loogu farxay maadaama inkastoo gaalada oo muddadan dhib nagu haysay iwaandha waa kuwii dad muslimiin meesha ku dilay beereley intay isku xireen miino ku wada xireen marka kuwaas kuwa waxaa waaye waxaan dhihi lahaa intaas in ka badan in dagaalka lasii magaciisi lasii lasii xoojiyo meel walbo ay joogaanoo saas loogu dhammeeyo dukum dakum laga siiyo ayaan rajaynaya insha allah waa waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waxaan leeyahay insha allahu tacaala walaalihii maanta insha allahu tacaala ay ku xasuuqeen bulmareer waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa waxaan leenahay waa naga farxiseen waana ii sheegay insha allahu tacaala idinkana waa idinsoo dawhaynaa hiiladiina garbidiina nahay hadduu ilaahay qadaro insha allahu tacaala booskii idinka banaanaada insha allah inaan dhammaystirna diyaar u nahay hadduu ilaahay qadaro haddaan nahay reer degmooyinka kale ah waxaan idin leenahay dadaalkiina inaad labalaabtaan insha allahu tacaala garabkiina allah gala idin leenahay hadduu ilaahay qadaro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat dagaalka maanta oo buulmareer aad iyo aad waa ku qanacsannahay waana ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa aad iyo aad waa ku faraxsannahay jasaaka allah kheyr nimankii meesha galeen shahaadadooda allah ka aqbalo gaalo way jabtay sabra eena dhabar adeega annagana garabkiinaa taagannahay weerarkii cuslaa ee ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta ku mariyeen askarta ugandha ee deganaa xarada ay kaga sugnaayeen magaalada buulamareer ayaa waxaa soo dhoweeyey bulshada qeybaheeda kala duwan si gaar ah bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah weerarkan ayaa waxa uu dhacay jimcihii lasoo dhaafay iyadoona ay kasoo wareegatay afar maalmood ilaa iyo haddana meedadka askartaasi la laayay waxa ay daadsan yihiin halkii lagu dagaalamay iyadoona xitaa ay awoodi waayeen in meedadka ciidamadooda ay qaataan ciidamada ugandha ayaa lix ruux oo shacab ah waxa ay ku dileen meel u dhow magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay duqeeyeen xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya gelinkii dambe ee shalay ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee ku sugan deegaanka ambareesa ee duleedka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa duqeyn u geystay qoysaska agdhowa ambareesa waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh duqayntan cadowtooyo ee ay ciidamadu soo rideen ayaa waxaa ku dhintay lix carruura halka sidoo kalena uu mid kale ku dhaawacmay lixda carruurta ah ee dhimatay ayaa waxay ahaayeen dhammaantood wiilal yaryar oo xoolo loo dirsaday hooyo ka mid a waalidiinta ah ee ciyaalkooda dhibaatada ku dhacday oo u warantay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen ku soconno oo ku sugannahay mudilbaraaw meel yidhaha walaal marka walaalkee amarka ilaah u dhanya kow iyo toban saacadeeg ilmaha gurigooda xoolay ka yimideen unku xoogaa meel tuulaho xoogaa magaalada isla tuulahaan degana xoolo yareeraan noo joogaan xoolay marka diimeen badaraan musaan usii siiyey hooyo waxaan dhahay arigan soo fiirsho soo celsho guriga gadaashiisa inta baxeen oo adeeg wixii aragale oo xaafadaha isku loo dirdirbo guriga meel aan ugu dheereen oo dugsiga ugu oodan yahay aftooda iskugu tageen ay ku aragooda jiraan meel yarood oo dalcad camal yaroo kuubahay fadhiisteen xoogayna waa qaarna waa usoo socdeen bu weli ilmihii adag xaafadaha ugu yir arag waxaa la jiri waraa hebelow hebelow waa lees wacwacday todoba cunuga adiga goobyaal naqa maxaa ku dhacay toddobada cunug adigu geed j- jabshi maal dhahaa ma aqaanay un geed ay soo rideen anigu gaalka ma kala aqaanay kulley adigu un- si labada xabay soo rideen bu waraxaan isku dheereen waa dad meelo gaagaaban isku jiraan aa ku dhaceen Een, hubka anigu wuxuu yahay magaciisa ma sheegi kari maahano sidoo kale waxay ka warantay cidda duqaynta u geysatay iyadoo sheegtay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo ay duqayn u geystaan ciidamada shisheeye duqaynta yaa geystay gaaradan imbareesa deganaa noo geysato oo tuulada imbareesa la yidhaha degan waa gartay oo ciidamadii ugaandheeska ah ee idin dhow ayaa duqaynta idin geystay waaceeskaa noo geystay dhibkaas lix meed waayo haye lix meed waayo adiga midaa ugu yaraa oo ugu yaraay ilmaha cadcadkooda duurka soo gurgurnay ma la kasaay camal waayo adiga lugihiisa iyo xaalay kasaa
da-doodii minoo sheegi kartaa intay u dhexeeyeen ilmaha da'dooda goobta adiga toban iyo afar jir toban iyo saddex jir toban iyo laba jir sideed jir aa ugu yar aniga wiil aa iga gaarin oo afar toban jir oo agoon ah laba wiil oo agoon ah ku jira aniga wiil agoon ah oo aniga aa dhalay iyo gabar kaloo deriskay wiil agoon hee dhasha caruurta kala qoys waaye ee laba laba cunuga hal qoys ah haye intoodana wiilal waaye todobadooda todoba wiil waaye todobada wiil hal laba ah hal qoyse inta kalentana qoys kastaba wiiloo ku lahay aa jirta hadda korona saasoo kalentay nagu soo rideen marka waxaan dhahna waa ka doodnay doora iyo wiilaa nooga dhaawacmeen waana noo reesteen marka ada hadda qab- qabriya un la iska qodqodaha un si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay dad maatiya xasuuqaan shalay ayay ahayd markii isla ciidamada ugandha ay duqayn ku garaaceen magaalada buulamareer oo dhowaan lagala wareegay waxaana duqayntaas ku dhintay haween iyo carruur xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in ciidankii ugandha ee lagu laayay buulamareer loogu aarguday dad badan oo shacab ah oo ciidamada ugandha ay ku laayeen qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose xaflad ballaaran oo ay ku qalin jebinayeen xaflad ballaaran oo arday badani ay ku qalin jebinayeen ayaa waxay ka dhacday kunyo barrow oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan mahad cubayd ayaa warkan mar kale faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan iyo dadweyne aad u fara badan ayaa ka dhacday machadka iqra ee xifdinta waxiinka kaasoo ku yaala deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose waxaa loo qabtay ku dhowaad boqol arday oo iskugu jira kuwa dhammeeyey qur-aanka kariimka farbarka iyo qaybo ka mid ah mutuunta sharciga ah ugu horrayn waxaa munaasabadda lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka kadibna waxaa xigay bandhig ay sameeyeen ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور فطوبى لأهل القرآن غدا وحور حسان قيام ظلل سلام عليكم ضيوف الحفل وأهلا وسهلا بنور المقل أما بعد الحديث عن فضل القرآن وتلاوته وحفظه حديث يطول استسقاؤه لما للقرآن من فضل إن فضل القرآن الكريم وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين bandhiga kadib waxaa halkaasi kelimad ka hadlaysa fadliga qur-aanka kariimka ka jeediyey sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
runtii waxa weeyaan kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu khalqiga dheer yahay fadliga uu dheer yahay allaha khaaliqa ah maxaa yeelay kalaamka ilaahay waa sifatun min sifaatihi tacaalaa taas marka waxay ku tusinaysaa cidda kalaamka ilaahay xambaarsan ama u khidmaynaysa ama ku dadaalaysa ku dhaqankiisa iyo xifdintiisa intaba iyo difaacitaankiisu khalqiga kale qiimaha iyo sharafta ay dheer yihiin walidaalika ahluqur'aanka nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ku tilmaamay inay asaga ehel u yihiin ahlulqur'aan ahlullaahi wa khaasatuhu sidoo kale suldaan moxamed cabdulqaadir suldaanka guud ee beesha tuni oo qayb ka ahaa martida ayaa machadka iqra uga mahadceliyey dadaalka ay bixinayaan
madarasada iqra waxaan leenahay jazaakum allahu khayr run ahaantii halkan maanta waxaan kula kulannay khayraad fara badan madarasadan muddada kooban oo ay furan tahay iyo bandhigga meeshan lasoo bandhigay hadday qur-aanka ahaan lahayd iyo hadday axaadiista ahaan lahayd xaqiiqdii aad iyo aad ayaan ugu qanacnay waanu ku faraxsannahay waayo dhe waxaan aragnay waxyaabo laabtu ay ku qabowsato qalbigana uu ku farxo muslimiintao dhanna ay ku farxaan gaaladana ay ka naxdo marka xafladdan oo kale kasoo qab ka soo qaybgalkeeda aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa ilaahna waa ku mahadinaynaa magaalada kunye barrow ee shabeellaha hoose waxaa ka furan madaaris badan oo lagu barto qur-aanka kariimka waxaana sanad weliba ka qalinjebisa arday aada u fara badan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga inta